bahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan miya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaama warbaa idhi cadaabahaa qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wareysida oo habeen kastoodaan kala ad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
colaadii waa la iska daayey dadkii waa la sugeeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushiiya dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban innagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban
qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadeen nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa nubo arbacaha khamiis ay soo gelayso taadana ku aastaysan tahay afarlabaatanka bisha toddobaad ee julaay sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona qarax ay ku dhinteen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada caasimada ah muqdisho waxaana goor idiin soo gudbi doonaa dhimasho iyo dhaawac ka dhasha qaraxaasi waxyaabaha kale caawa barnamijkan ku dhegeysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay qaraxii ay ku dhinteen mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho hadal ay jeedashay dowladda federaalk ayaa barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona al-shabaab waxay war ka soo saareen qaraxaas lagu weeray xarunta dowladda hoose ee xamar faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay u diyaargaroobayso in dalka ay ka dhacda doorasho qof iyo coda maamulka puntland ee soo bandhigaysa baaritaan dilkii loo geystay madaxa shirkada deep world ee magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland waxaad dhegayso doonteen faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan kugu haya waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhaca qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose waxaa la soo warinaya khasaaro waxaad goor dhegayso doonteen wararka ugu dambeeya ee dagaalkaasi qodobada kale barnaamijka caawa ku maqal doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hortimid liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka jubbaland waxaad goor dhegeysan doonteen warqadda ay soo saartaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegeysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in ay kasoo horjeedo in gobolka banaadir uu yeesho maamul u gaara waxaad dhegeysan doonteen xildhibaanada golaha shacabka oo arrimahaas ka hadlaya maanta magaalada caasimada muqdisho qaybo ka mid waxaa kusoo dhacay hoobiyaal khasaare ayaa geysteen waxaad dhegeysan doonteen khasaare ay geysteen hoobiyaashaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta usoo xiray saraakiil israa'iil xigno oo tababar ku qaadanaya xarinta turkisom ee magaalada caasimada muqdisho qodbad uu jeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doonteen xubintaas ku xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku dhegeysan doonteen heesta
amin
qodobada ay ugu soo koranta barnaamijkan kugu jirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo saarkaana ka tabi doon anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed rahiim suxeefa ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada dadyo qubayoo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarfumay intay qaateen kulliba dadyo qubayoo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiryo misaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
waayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah muqdisho qarax xoogan oo maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimadda ah muqdisho halkaas oo shir uga socday degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf faahfaahin dhaleedah ayaa kasoo baxaysa qarax ismaamin ahaa oo ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah muqdisho qaraxaas oo ku dhintay in gudoomiyaasha degmooyinka maamulka gobolka banaadir uuna ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah muqdisho iyo qaar kamid a shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah muqdisho dadka ilaa hadda la xaqiijiyay ku dhinteen qaraxaasi maanta ka dhex xarunta dowladda hoose magaalada caasimadda muqdisho waxaa ka mid ah gudoomiyihii degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho subax cabdulahi haseed guddoomiyaha degmada wartan nabadda mahad cilmi agaasimaha nadaafadda gobolka banaadir cabdifatax cumar xalane agaasimihii shaqaalaha maamulka gobolka banaadir cabdulaahi dheere la taliyaha duqa muqdisho xasan maxamed sabriye dhimashada ayaa sidoo kale waxaa ku jira shaqaale hoose iyo ilaalo ka mid ah maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin badan oo ku dhaawacmay qaraxaas kuwaas oo uu kamid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho walow asaga xaaladiisa caawal soo sheegay inay tahay mid halis ah iminkana ay la hadlayo inuu ku jiro qolka qaliinka ee saalada ee isbitaalka digfar ee magaalada caasimada ah muqdisho gudoomiyaha degmada warta nabadda siin maxamed warsame gudoomiyaha degmada xamarweyn ee gobolka banaadir ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka dhagacadde iyo guddiga xubinka siyaasadda kaxda ayaa ayaana la sheegay in halkaasi dhaawac culus uu kasoo gaaray sidoo kale waxaa dhaawaco dhimasho uu soo gaaray shaqaale ka tirsan aqalka dowladda hoose askar iyo dad shacab ah oo dhammaanta u shaqa doontay xarunta weli aan tirkoobkooda si rasmi ah ee dadkaasi wax ku noqdee aan weli loo soo shaacin gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi toolaxa oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay inuu jiro khasaare xoogan oo sababay qaraxa haatan ay ku howlan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dhibanayaasha qaraxaasi wax ku noqday
bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin ina lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa qarax uu maanta ka dhacay xaruntii gobolka dad badan oo runtii mas-uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii hiday wax u gaareen masaacidadooda guddoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii khaliilkaa lagu jiraa dhowr guddoomiye degmana wax waa ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka howlkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo guddoomiyihii gobolka kulli kulli kulli waxaa lagu jiray shirkaa lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday waxay leedahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dhagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir ugu baaqayaa inay isdejiyaan waxaa dhacan ay tahay wax qadara oo ilaahay qoray guddoomiyaha gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa guddoomiyaha dhaawiciisa ka waran marka gudoomiye tuulax ma mid culus baa mise hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad weli waa waa waa fiican yahay ma fahmta Eh, gud- qaliinuna hadda ku jiraa marka qaliinka markuu kasoo baxa kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr guddoomiye degmada qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabkeena ku sheego inay tahay waxaan wax qadar ah oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanaayo een, inayna isdejiyaan nimankan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno mar Waay.
walba oo iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay cidda ku noqotay qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimada ee muqdisho ayuu kaasi ahaa Ee, iminka in la hadlayo waxaa qaliin ku jira islamarkaasna ee, lu- xaaladiis caafimaad lagu dabiibayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho isbitaalka digfeer ee degmada hodan ku yaala iminka waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira cabdinaasir cabdulaahi Ee, cabdinaasir soo dhawow waxaad ii sharaxdaa bal sida maanta wax u dhaceen
Een, waa mahadsantahay een, xasan kasaaro een, adiga iyo howlwadanada raadiyo cadaadadu waad mahadsantihiin een, abaara afartii iyo qadar afartan daqiiqo ah ayaa waxa uu dhacay qarax xoogan islamarkaana ahaa mid ismiidaamin ah qaraxan ayaana lala beegtay ama aan raadaya marka ah, gudaha ay u galeen ama qof isoo miidaamiyey xarunta dowladda hoose ee xamar ee magaalada muqdisho halkaasna waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo shir ugu socday dhanka amniga ay kaga hadlayeen qaraxa kadib waxaa xigay dhaawacyo iyo soo galantay dhimasho oo ay kasoo gaareen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir oo hoolka ku shirayay inta markaasi een, dhaawacyadu ay soo gaareen iyo dhimashadu waxaa ka mid ah gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cusmaan injineer iiso oo asiga dhaawac fudud soo gaaray sida mas-uuliyiinta maamulka gobolka ay sheegeen sidoo kaleente qaraxo waxaa kaloo uu ku geeriyooday sida ay ilo- kala duwan ay noo xaqiijiyeen gudoomiyaha degmada cabdilcasiis sabaax asad sidoo kaleente een, xasan waxaa qaraxa ku geeriyooday gudoomiyaha degmada waaberi iyo sidoo kaleente gudoomiyaha degmada warta nabadda oo ku sugnaa howlka shirka uu ka dhacayay sidoo kale waxaa kaloo jira oo dhaawacyo soo gaaray islamarkaana la sheegay dhaawacyadu inay u geeriyoodeen agaasimaha waaxda nadaafadda horeyna u ahaa horeyna u ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifatax cumar xalane oo geeridiisu gordhow ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan waa isbitaalka digfir ee magaalada muqdisho sidoo kale dhaawacyadu waxaa kaloo soo gaaray qaraxa agaasimaha arrimaha waan raada agaasim ku-xigeenka arrimaha bulshada ama gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dasma caamir shaketi oo idan dhaawac soo gaaray sidoo kaleente een, kasaaro warar kala duwan oo isxeega ayaa kasoo baxaya qaraxa maanta lagula bartilmaameysaday xarunta dowladda hoose ee xamar ayna ku shirayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir cabdinaasir waxaa igu maqaal ah in qaraxaasi asna uu ku dhintay ee, agaasimihii shaqadii shaqaalaha maamulka gobolka banaadir cabdulaahi dheere maxaa kala socotaa
waa xasan sidaad sheegtay waa uu jiraa hase yeeshee warkaasi waxaa kaloo la sheegay inuu yahay mid markaa aan la xaqiijin karin balse warar kala duwan oo soo baxayo waxay u badinayaan inuu asaga ku geerido balse een, xasan kuma xaqiijin karo Een, sidoo kale Mm.
waxaa qaraxa ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir cabdulaahi maxamed suulax waa cabdulaahi tuulax ayaa isagna eh, dhankiisa goordhow la hadlay warbaahinta dowladda waxa uuna sheegay in gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho uu dhaawiciisa fudud yahay islamarkaana ay hadda uu marayo qaliin sida uu sheegay waxa uu kaloo sheegay in ay isdejiyaan shacabka magaalada muqdisho ku sugan islamarkaana wararka been abuurka ah ay isla dhex marayaan in ay joojiyaan islamarkaana uu sheegay in ay sugayaan xaqiijinta geerida gudoomiyaha gobolka banaadir iyo haddii uu nool yahaybo sida uu sheegana waa uu nool yahay buu Waa yidhi.
tahay.
sida asiga uu hadalka u dhigay Mm, cabdinaasir ee, goobta shirka uu ka socday oo ah shir toddobaadla ah oo maamulka gobolka banaadir xarunta dowladda hoose muqdisho ay ku lahaayeen waxaa la sheegay in qayb ay ka hayeen shacab iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya halkaasi dhimashadii dhaawaca kale oo ka dhashay marka laga reebo mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ilaa iyo hadda ma jira ee, wax lagala socdo ee, dadka shacabka halkaasi maanta ku la-aaday
Een, waa mahadsan tahay een, xasan wuu- way jiraan een, dad shacab oo halkaas ku sugnaa adigana wax- dhawa- waxyeelo dhimashadii dhaawac soo gaaray hase yeeshee lama sheegi karo een, xasan dhimashada rasmiga ee qarax maanta een, lagula beegtay xarunta dowladda hoose ee xamar dadka shacabkaas oo kalete dhimashadii dhaawac way soo gaareen hase yeeshee ilaa hadda lama sheegin balse wararka ugu weyn ee haatan aan helin waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir dhimashadii dhaawacooda la werinayo shacbi way jiraan hase yeeshee haddii ay jiraanne waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsiya badan inaan usoo gubidno saaxiibadan dhegeysanayo waa gartay ee, caaway ee, dareenka magaalada caasimadda muqdisho dadka shac- eh, shacabka ku nool waa sidee
waad mahadsan tahay een, caawa muqdisho shacabka ku sugan waxay dareemayaan welwel iyo walbahaar taasoo ah in qarax xaruntii dowladda hoose ee xamar aan laga filayn in meesha uu qarax ka dhaco hase yeeshee uu qarax ka dhacay isla markaana maamulkii waxay soo gaareen sidoo kaleente walwalka weyn ay qabaan shacabka waxaa ka mid ah in laba maalin ama maalin ka hor laga joogo qaraxii lala beegsaday xarunta kilomitr four ee magaalada muqdisho ugu dhow wadada aada ama wadada gasha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde muqdisho iyo sidoo kaleente hotel afrig een dhowaan meeshaasna waxaa ku geeriyooday ilaa iyo toddoba iyo toban qofood oo dad shacab isugu jira iyo sidoo kaleente mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaa kaloo ayadana shacabka caawa walwalwal ay ka qabaan amniga magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey fara ay kasii baxayeen ilaa haddana waxaa laga dhirsugayaa in sidoo kaleente ay mas-uuliyiinta ugu sareyso ee madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ka hadlaan qarax maanta lagula beegay lagula beegtay xarunta dowladda hoose ee xamar een waxaa xusud mudan een xasanow in goor dhoweed gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duq muqdisho oo bartiisa ama baraha bulshada facebook gaar ahaan uu ku isticmaalo uu qoraal uu soo dhigay islamarkaana uu yidhi kala dhinta ayaa dhinto hase yeeshee uu sheegay inuu nool yahay islamarkaana uu dhaawiciisu yahay mid fudud waa sida uu kusoo daawacay baraha bulshada uu ku isticmaalay ee facebook waa mahadsanta saaxiib cabdinaasir cabdulaahi oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada caasimada muqdisho ayuu kaas ahaa oo ii sharaxayay ee, qaabka uu u dhexay qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimada muqdisho wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo goor warbaahinta kula hadlaya xarunta dowladda hoose iyo xamar ayaa waxay faahfaahin ay ka baxsheen ayaa waxay faahfaahin ay ka bixiyeen qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimada ee muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye oo hareer ay taagan yihiin wasiirka dhalinyarta ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku howlan tahay badbaadinta dadka waxyeelo ay kasoo gaartay qaraxii maantay ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka ayaa waxa uu sheegay in falkay galabta ay ku dhinteen lix ruux oo laba ka mid a ay ahaayeen gudoomiyaasha damooyinka iyo saddex agaasime wasiirka waxa uu sheegay in sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix ruux oo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaal degmooyinka kuwaas oo dhakhaatiirta xaaladooda caafimaad iminka ay la tacaalayaan sidoo kale wasiirka wasaaradda waraafinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan falka ka dhacay islamarkaasna ay faahfaahin dhowaan ay warbaahinta usoo bandhigi doonaan Ee, dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii galabta ka dhacaya oo hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka banaadir kaasoo dhaliyay khasaare xoogan oo isku jardhimshiyey dhaawac war rasmi oo kasoo baxa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka qaraxaas uu ahaa ergey gaarka ah ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james ward oo u dhashay dalka maraykanka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda muqdisho ayaa maanta xafiis ugu qaabilay ergey gaarka ah james warden kaasoo xarunta maamulka gobolka banaadir ka tegay inta uusan dhicin qaraxaas lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimadda muqdisho wuxuu waraa kusoo korra saaxiibayaal waxaa ku dhegeysan doontiin wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dugsiga tababarada ee turku sameeya magaalada caasimada ee muqdisho wuxuu maanta uga qaybgalay munaasabad tababar lagu soo xiraya saraakiil saraakiil xigno ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabad tababarkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa kula daarmay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada tababarka la siiyey in waxyaabihii ay soo barteen shacabka soomaaliyeed ay ugu adeegaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلها مهله ومانتا مانتا ومالين برحون وأنا أركي إن معالي إلهي ونسيي إن أنا أدى بالدقينو قارن جبنتي سراكيش سراكيل حيجينا كقارن جبيي تركي سوم أكاديمي إلهي وحن كرجينا inuu cimri dheer iyo caafimaad kullina siiyo dalkeennana noo nabadeeyo waxaan u mahad celinayaa dowladda saaxiibaha nahay waalaha nahay turkiga sidaad og tihiin dowladda turkiga iyo soomaaliya waxay leeyihiin saaxiibtinimo iyo xiriir dheer oo ka badan boqolaalo sano waxaan rajeynayaa insha allah xiriirkaas inuu sii xoogsado sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socda insha allah hadduu ilaah yidhaahdo xiriirkeenna waad aragtaan waxay ka turjumaysaa maanta aan joogno inay turkisom academy aan kulligan markhaati ka no- ka wada nahay inay qalinjabiyaan saraakiil iyo saraakiil xigeenno labaatan iyo sagaal sano kadib waa maalin taariikhi ah oo kulligeen aan aaminsanahay inaan qiiraysan nahay maxaa yeelay inay noo soo baxaan dhalinyaro laba sano ku jiray akademi oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo keliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa waxaan ku ammaanayaa dowladda turkiga sida wanaagsan ee waartinimada leh ay noo garab istaagan yihiin ayna noo gacan qabanayaan inaan cagaheena ku istaagno oo aan dib sharafkeenna iyo karaamadeenna usoo ceshanno calaaqaadka naga dhexeeya dowladda turkiga iyo soomaaliya iyo dowladdan iyo labada shacabba keliya amni ma aha oo tababarada aan arkayna maanta kale ma aha waxa weeye xiriir dhaqaale iyo xi- xiriir siyaasadeed weeye oo aan ku dhisnayn dana gaar aan ku dhisnayn waa idinkaga mahad celinayaa dowladda tur- turkiga waalaheena ah sida sacrifice kale ay u geliyeen dhaqaale iyo juhdi wadbada sida soomaaliya sharafkeedii iyo karaamadeedii ay u soo ceshato maanta waad aragtaan waxaan hor taagannahay dhalinyaro yaryar oo laga yaabo soddon inaysan gaarin oo haysta akademi oo waddanka dhexdiisa lagu tababaray waxaa waxaa idin saaran waajibaad aada iyo aada u weyn oo u baaxad weyn waad tiraahdeen waxaad ku dhaarateen inaad dalka daacad u noqotaan waxaad ku dhaarateen inaad dalkiina difaacdaan oo ad u dhibataan waxaad ku dhaarateen inaad waddaniyiin tihiin taasna waxaa laga rabaa kulli ciidamada qalabka sida inay ku dhaartaan maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha nuskeed weeye daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxaad leedahay inaad dowladnimada leedahay inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibidaabyeynaynin oo aadan cadow ugu shaqaynaynin oo aad difaacanayso oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxxumo iyo sharaf u keeni kara dalka inaad u dhimataan hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaad sixideen laba sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaan wax ka weyn oo loo lagu hibeeyo ama loo hibe loo hibeeyo oo bini aadan ka qaalisan nolosha ma jirto macnaheedu waad ku mahadsan tihiin inaad u taagan tihiin difaaca dalkiina cadowga shisheeye iyo cadowga gudahaba waddaniyaddu waxa weeye dalkaaga inaad jeceshahay ma aha inaad dhibaato dalal kale aad u geysanayso waana runtii wixii ka maqnaa muddo dheer naga maqnaa weeye maxaa yeelay waxaan aadnay wax ka yar waddaniyad waxaan aadnay wax ka yar qarannimo marka waddaniyaddu waxa weeye waxyaabaha dalku lagu hormariyo way qofku inuu aaminsan yahay wuxuu difaacay inuu leeyahay oo ugu horreeyo dalkiisa naftiisana u huraayo taasna waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sidoo dhan iyo qof walba oo muwaadin ah ayaa laga rabaa dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ee lahaan jirtay waxaa naga go-an inaan ciidanka ciidanka qalabka sida soo celinno xooggiisii iyo sharafkii soo celinno maxaa yeelay intaas weeye inta dal walba lagu qiyaaso oo lagu evaluate gareeyo tabartiisa iyo wuxuu yahay sidaas darteed dowladdan way ka go-an tahay inaan soo celino ciidankii qalabka siday usbuucan waxaa marti noogu ahaa madaxweynihii hore ee koonfur africa oo yimid muddo hore afartan iyo shan sano ka hor waxyaabihii uu ka hadlo waxay ahayd soomaaliya inay ugu horreysay africa hadday noqoto ciidanka cirka oo waa aragtaan bailadkii ugu horreeyey soomaaliya oo gabarah asli cabaade waa bailadkii ugu horreeya laga yaabaa oo dumar ah oo afrika ah waxaan lahayn ciidan cir oo wax walba u dhan yihiin waxaan lahayn ciidan navy oo badda ah oo wax walba u dhan yihiin waxaan lahayn ciidan dhul oo la xusmeeyo la ixtiraamo oo afrika laga yaqaano oo aan ku caawinno walaalaheenna afrikada kale la gumaysto sida aan gumaysi uga saari lahayn aabayaashiin waa kuwaas saasoo kale la rabaa inaad noqotaan vishinkiinu iyo aragtadiina fog inay saas noqoto oo aad soo celisaan soomaalidii ciidankii siduu ahaan jiray waa waajibaad idin saaran waa waajibaad ciidankii idinka horreeyay kulli wada saaran dowladduna waa ka go-an tahay wax alla waxaad u baahan tihiin hadday noqo hadday noqoto tababar hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa wax walbaba inay idin garab istaagto mushaharaad iyo daryeel kalaba waad og tihiin waad og tihiin labadii sano iyo lixdii bilood ku dhowaadka aan joognay inaan ku guulaysanay inaan ilaalino xuquuqda ciidanka qalabka sida soomaaliyeed waana wadi doonnaa waana kordhinaynaa hadduu eeba yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay ciidankooda garab istaagaan inay ciidankooda garab socdaan ayaan ku bogaadinayaa maxaa yeelay haddee hadduu dalku uusan ciidan lahayn dal ma aha sidaas darteed annagoo dhan garbihiin aan taaganna waa idinla soconnaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa oo dowladda turkiga ka codsanayaa inay badiso tababarada sidaan oo kale ah inay kordhiso qalabka aan u baahannahay iyo wax alla wixii ay soomaaliya ku tari karto si aan dib aan cageen ugu istaagno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaas ahaa oo maanta xarunta turkuso magaalada caasimadda muqdisho uga qaybgalay munaasabad tababar lagu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kulan wanaagsan ayaana lalahaa saaxiibayaal magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed ayaa markaan aadiyaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulida qadar ayaa magaalada baydhabo ee caasimada kumaalgaarka ah waxaa lagu sameeyey munaasabad suguutana uu halkaasi uu ka sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay u diyaargaroobayso in dalka ay ka dhacda doorasho qof iyo coda aniga iyo wafdigaan wada soconnay maareeye iyo wasiiru dowlaha cabdilaahi xaamud iyo wafdigiiba iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka waxaanu indhahayay ku soo aragnay nabad jacaylka iyo dowlad jacaylka reer baydhabo iyo sida ay reer baydhabo ugu bohoryoobeen una jecel yihiin dowladdooda iyo dowladda federaalka soomaaliya taariikh dheer bay soo martay suugaantii iyo xigmaddii iyo heesihii halkan ay kooxda ka soo jeedisay iyo madaxweynaha khudbaddiisiiba waa ay ku jirtay taariikhda aan soo marnay xaaladda aan soo marnay iyo maanta halka aan joogno aan ku sugannahay soomaaliya soomaalinimo iyo wadaninimo ayaa qof walba deeqda cadaalad baad deeqda nabad baad deeqda federaalka waa run waa qaadanay ugu horreyn waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo reer baydhabo salaan diiran oo aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iga guddooma waan nahay dowlad federaala waa run waan qaadanay waa run lixdankii ee siyaasiyiintii iyo aqoon-yahankii reer baydhabo inay nidaamka federaalka ay hogaaminayeen kuna doodayeen in la qaato ku dhowaad afartan konton sanno kadib waxaynu maanta ku sugan nahay nidaamka federaalka taa macnaheedu waxay tahay federaalku waa dowlad xoog badan oo isku duuban oo dowladda maamul goboleetada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkuna ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin waajibaad iyo xilal dowladda dhexena ay leedahay xuquuq iyo waajibaad iyo xilal ay gudanayso xaq loogu leeyahay taa waxaynu kusii balballaadhin doonaa lagagana naash- naaqishi doonaa dastuurka federaalka oo hadda dib u habayn xooggan iyo dib u eegisi ku socoto ee abuurina doona sidee ugu fiican oo loo wada shaqeeyaa ee maamuladii waa dhisnay waa inoo dhisan yihiin in xuquuqda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee mid walba saaran lagu shaqeeyo muwaadinka soomaaliyeedna ahmiyadda goowaad uu leeyahay oo qofka loo shaqaynaya uu yahay xilka ugu weynina inaga saaran yahay weeyaan federaalku macnaheedu waa adeega ama sarfisku inuu hoos u dhaadhaco oo halkii dowladda dhexe meel keliya uun ama caasimaduun awal hore ku urursanaan jirtay la daadajiyo adeegii ilaa degmada ilaa tuulada ilaa qoyska ugu hooseeya ay heli karaan adeegii loo baahnaa xaqoodii heli karaan xuquuqdoodii heli karaan taas bay ka dhigan tahay dunida kaleba haddaynu eegno ee, nidaamka federaalka ujeeddada laga leeyahay ee loo qaatay laakiin ma aha macnaheedu inaynu nahay konfederaal inaynu nahay dowlado fragmented ah oo yaryar oo mid waliba gooni u taagan yahay annagu waxaan aaminsannahay dal qani ah baynu ku dhaqannahay soomaali haddaan nahay minkaas kamboni ilaa lughaya ama saylac haddaad soomaaliya eegto khayraadka ku duugan ee dhinac walba ah dad intaa dal intaasoo dhan lihi waa yaryahay adduunka ama maba jiraba saddexdan gobol oo keliya haddaad u timaadid maanta ee, qadadii iyo cashadii aynu yeelannay waxa aynu cunnay waxa ahaayeen wax dalka gudihiisa uun ka soo baxay hilibkii oo nooc walba ah geelii adhigii digaaggii kalluunkii caanihii geela liintii aynu isbar- isbarmuutadaynu cabnay khudaartii hadday cagaar tahay soortii markaa waddan local product wax soo saarkiisii gudaha uun ku nool wax uu uga baahan yahay dal kale inaynu maanta haddana eh, ka shirno een, gargaar iyo gurmad bani aadminnimo waxa ay tajribo ku tahay caqligeenna oo ay imtixaamaysa maxaa haddaba lagu gaari karaa inaynu gacmaheenna iyo saxabadaadaa lagaga dhargaaye isku filnaanno waa kow in aynu xoojinno dowladnimada ayidnana waxaana muuqata run ahaantii jubbaland iyo kismaayo waxaanu u tagnay eh, eh, banbixii golaha wasiirada mar dambe aniga gobolka gada ayaan tegey ra-iisul wasaaraha waa kii tegey madaxweynaha waa kii tegey dowladda dhexe intaa waa u socotaa sidoo kale puntland eh, galmudug oo hadda ra-iisul wasaaraheenu degmo degmo iyo tuulo tuulo u maray kuna maqanyay shaqo wanaagsan oo fiican na uu ka wado madaxweynuhu tegey isu soo maray ilaa boosaaso ilaa iyo iyo galguduud dhammaan isu soo wada maray waxaa arkaysaan ee, koonfur galbeed oo yimid madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu yimid shirkii aynu ku qabsannay kal hore een, een, madaxda qaranka intuba waxay tusaysaa haddaa u fiirsateen sida shacweynaha soomaaliyeed ugu hilowlay dow- hiloobay dowladnimada dowlad jacaylka inay dowlad jecel yihiin in laga daalay colaadii waxay ku heesayeen fanaaniintu colaad baa ina kala geysay waxa ina dhiqi karta uun dowladnimo cadaalad iyo sinaan iyo dowladnimo iyo sharciga aynu dhigannay oo aan ku dhaqanno iyo inaynu dalkeenna aaminno dowladdeenna aaminno oo wakhti siinno mas-uulka waxaa la doortay afar sanno afartaa sanno lala shaqeeyo dowlad dhexe iyo dowlad goboleedba loo fahmo dowlad goboleedku awoodahay leedahay intay gaarsiisan tahay inay u baahan tahay dowladda dhexe dowladda dhexena gobolkii u baahan yahay oo aanay jir haynin haddaanay dowlad goboleedada jirin waa qof iyo jidhkiisii qaybihiisii kala duwanaa waa ugu eh, mahad celinayaa madaxweyne eh, cabdicasiis laftagareen fahamka culus ee wadaninimadu ku dheehan tahay ee uu ka qabo aragtida nidaamka federaalka ah iyo xidhiirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada Ee, dhawaaqiinnii iyo fariimihiinni waa dhegaysanay waanuna qaadi doonnaa mas-uuliyiinta sarena run ahaantii waa kala fadhiisanaynaa in wax kasta oo lala qaban karo ee, lalana qabto dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinac walba wax soo saarka iyo tacabka iyo dekedaha iyo qa- kaabayaasha dhaqaale ee kale ee horumarin karaya dalka in wax badan laga qabto la- lana wada shaqeeyo taasun baan ku gaadhi karaynaa ee, horumar jiritaanna ku sugan karaynaa dalkeennu Ee, kaalintii uu adduunka kaga jiray maanta soomaaliya hilow baa ka muuqda waa laysu hiloobayaa dowladnimaa loo hiloobayaa dadka soomaaliyeed waa bislaadeen waxayna u bislaadeen in jiritaankoodu ku xidhan yahay in dowlad dalka oo dhan maashayso dalkoo dhan ku filan dalkoo dhani uu ku hiloobo oo uu ku kalsoonaado aynu helno taa waddadeedii cagtaynu saarnay aynu dastuurkeenna ka shaqayno aynu ka shaqayno dowladnimadeenna ee walaaltinimadeenna ka shaqayno soomaalinimadeenna ka shaqayno taasuu baynu ku ahaan karaynaa qarinka jira waa ogtihiin maanta dhallinyaradeennu waxay ku dhammaadeen badaha ee tahriib bay ku dhammaadeen xaaladaha ay kaga sugan yihiin liibiya iyo meelaha kaleo loo tahriibo waa ka warhaysaan ee intee baynu kusii jiri karnaa dhulka intaa leeg oo inagu filan babuleeshinka soomaaliyeedna aanu badnayn barunhaantii marka loo eego dhulka aynu haysanno dalal yaryar oo kooban ayaa babuleeshinka ku sugan ay ku saddex iyo afar laabmayaan ee shacbweynaha soomaalidu intuu leegyahay waana waxaynu taagannahay xilligii soddon sannadood oo dhib iyo qax iyo colaad ah kadib aynu maskaxda tuujin lahayn aynu ka fikiri lahayn maxaa inaga qaldan haddaan soomaali nahay sidee baan jiritaankeennii mar labaad u sugnaa waa ku raacsanaya madaxweynaha in xasilooni siyaasadeed la gaadhaa inay tahay ta keliya ee isku xidhi karta in uu qarankii dib isu taago waana sababta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba mar walba ay xoogga u saaraan in xidhiidh dhow uu ka dhexeeyo oo walaaltinimo ahi dowladda dhexe iyo maamul goboleedada taasina meel fiican run ahaantii ay marayso horena ay u sii socon doonto waxay nagu soo aadan hadda laba sannadood iyo lix bilood oo xukuumadda nabad iyo nolol ee dowladda federaalka ay jirtay sannad iyo shan bilood wax ku aadan in aynu u jihaysannahay una soconno in la gaadho doorasho xor ah oo xalaal ah waxaa ogtihiin in xukuumadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhowaan ay ansixisay sharciga doorashooyinka oo ah kii ugu fiicnaa ee uu dal lahaan lahaa kii ugu fiicnaa ee waddan federaal ah ee dibuhabayn dastuur ku waajahan doonaya konton sannadood kadib sagaal iyo lixdankiiba ay noogu dambaysay doorasho in muwaadinka soomaaliyeed si xor ah oo xalaal ah oo nabad ah lagu gaadho doorasho hal qof iyo hal cod ah oo shacbweynaha soomaaliyeed madaxweynahooda markii ugu horraysay ay si toos ah u soo doortaan taas ayaannu u jeednaa sharcigaa doorashooyinka golayaasha sharci dejinta ayuu hadda hor yaallaa ee guddi baa uu guddoomiyaha golaha shacabka u saaray waa soo darsi doonaan laba bilood kadib golaha shacabka ka doodi doona waxaynuna dhammaanteen rajaynaynaa inaynu u diyaargarowno maalin keliyana aan la kordhinin loo soo ambabaxo in shacweynaha soomaaliyeed u dareeraan codkooda inay ku doortaan hogaamiyahooda gacantooda inay ku doortaan xildhibaankii matali lahaa oo cod shacbweyne cod dadweyne ku soo baxay u hogaansan oo accountable ah shacweynihii soo doortay uu kula xisaabtamayaan maxaad u qabatay shuruuc horumarineed oo dalka iyo gobolka ka turjumaysa ma meel marisay ay u yeedhi karaan la xisaabtami karaan warbixin ku soo celin karo waxa uu qabtay uga warrami karo golaha shacabka iyo shacweynaha soomaaliyeedna madaxweynahooda la xisaabtamayaan xukuumaddoodana la xisaabtamayaan haddii maanta aynu ka hadlayno doorasho toos ah hal qof iyo hal cod ah taa macnaheedu waxay tahay oo ah lixdan guurada maalmihii xorriyadda soomaaliyeed waxaynu u dabaaldegi doonnaa labakaclayntii iyo fufkii qaranka soomaaliyeed fufkii xorriyaddii lixdankii ee hilowga iyo suugaanta iyo daljacaylka iyo wadaniyadda ku salaysnayd taas baa dhammaanteen ballan inoo ah waxaynu arki doonnaa insha allahu dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada shacweynaha soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed oo gacmaha iswada haysta loo gudbay dimuqraadiyaddii aynu u ahayn hormuudka afrika lixdameeyadii soomaaliya waxay ahayd meeshii ugu horraysay ee si xor ah oo nabad ah xilka loo kala wareejiyo haddana taas waayo aragnimo inagu filan ilaa allaa labadii kun ayaa mar kastoo wakhtigeedii ay gaadho madaxweyneyaashu si nabad ah xilka loola kala wareegaa kulan wanaagsan ayaan leenahay baaamka xorashada gulashada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya dhankiisa waxaa warbaahinta la hadlayay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagare mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen annaga mabdi'iyan waxaan aaminsannahay oo aan taageersannahay oo aan ka shaqaynaynaa midnimada iyo wadajirka soomaaliya inay tahay soomaaliya mid ayna isku soo noqoto ayadoo walaal ah oo isjecel daruufaha iyo dhibaatooyinkii hore oo la kala tirsanayana si xal ah oo midnimo ah oo walaalnimo ah oo isu tanaasula oo aday kugu fiican tahay aday kugu fiican tahay lagu xalliyo waqooyi iyo koonfur na la isu keeno sidii shalay ay isugu yimaadeen oy walaalaha ku ahaayeenna maantana la isugu keeno oo weliba waxaan aaminsannahay sidii shalay ay dadka walaalaha naga reer waqooyiga ah ayaga oo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo soomaalinimo jecel ee xornimada horteen qaatay intay la soo baxeen calankii ay keeneen koonfur ay ku soo dhoweeyeen walaalaheen sharuur la-aan ayagoon jecel midnimada soomaaliya aysan wax sharuudo haba yaraatee aysan ku xirin ay yidhaaheen waxaa dan noo ah soomaaliya oo mid ah oo xal calan leh maanta annaga haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaan qabnaa in koonfur ayadana sidaasoo kale sharuur la-aan intay maanta calankii soomaaliyeed qaado guddigii aan la dirine sidii loo sii wado waqooyi la geeyo la yidhaaho waa idiin soo celinay waa idiin keennay wax sharuudahoo ku xiranna male maanta talada soomaaliya adinkay idiin taallaa si allaaliya sidaa ku talisaan baana yeelaynaa soomaaliya oo mid ahaan ka rabnaa wax allaaliya wixii aad qabteenna ka raalli ahaada soona dhowaada noona taliya in la yidhaahaan aaminsannahay dadka ka shaqaynahaya nabadayntaas iyo midnimada ummadda soomaaliyana hormuud baan ka nahay hadduu ilaahay yidhaah kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiib yaal barnaamijka xulashada wadhasida ayaa dhegeysanaysaa raadiyo cadaado ayuunu ayan ka imaanayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hitaha tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodac barre ayaa xalay ku dhawaaqay natiijada imtixaankii santarlaysadka ah ee galeen ardada soomaaliyeed ee dugsiga sare wasiirku waxaa sheegay inay dhaceen in ka badan lix kun sagaal boqol soddon iyo shan arday labaatan kun oo arday in ka badanna ay baaseen tobanka in ay soo bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka labayo tobanaad ee sanad dugsiyeedka labada kun sideed iyo toban labada kun sagaal iyo toban waxaa imtixaanka la qaaday toddobiyo labaatankii ilaa soddon iyo kowdii bishii maajo ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka islamarkaana lagu galay boqol iyo lix xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fadhiistay labaatan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar arday oo natiijadooda celceliska ahaan hoos ku xusan halka tobanka arday ee ugu sarreysay guud ahaan imtixaanka magacyadooda iyo natiijadooda ay tahay sida soo socota sida aan sheegnay imtixaanka waxaa u fadhiistay laba kun labaatan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo afar waxaa gudubtay imtixaanka labaatan iyo laba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal oo u dhiganta boqolkii toddobaatan iyo toddoba waxaa haray oo aan gudbin tiradhan lix kun sagaal boqol soddon iyo toddoba oo u dhiganta labaatan iyo saddex kun labaatan iyo saddex boqolkiiba wiilasha imtixaanka galay waxay tiradooda ahaay siddeed iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo afar wiilasha gudbay imtixaanka ee ee guulaystay waxay tiradoodu dhan tahay afar iyo toban kun saddex boqol soddon iyo toddoba oo u dhiganta toddobaatan iyo shan boqolkiiba tirada wiilasha ee aan gudbin waxay dhan tahay tiradoodu afar kun laba boqol afartiyo toddoba oo u dhiganta boqolkii labaatan iyo shan tirada gabdhaha guud ahaan galay imtixaanka waa toban kun siddeed boqol iyo konton inta gudubtay waa siddeed kun boqol lixdan iyo labo inta aan gudbin waa laba kun lix boqol siddeetan iyo siddeed oo u dhiganta boqolkii labaatan iyo shan inta gudubtayna waxay u dhigantaa boqolkii todobaatan iyo shan magacyada ardayda ugu sarreysay tobanka ugu sarreysay iyo dugsiyada ay ka socdaan ay natiijada heleen waxay u qormaysaa sidan soo socota luqmaan maxamed nuur maxamed oo ka soo baxay dugsiga alfajar wuxuu helay sagaashan iyo shan dhibic afartii saddex labo sowda cabduqaadir cali mire oo ka soo baxday dugsiga macalin aadow waxay heshay sagaashan iyo shan boqolkiiba celceliska saddex cabdirasaaq cismaan cabdiraxmaan wuxuu ka soo baxay moonlight heliwaad wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic shan afar maxamed xasan cabdi maxamuud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yidhaahdo iftin warta nabadda wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo kow shan cadnaan maxamed ibraahim nuur wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga maamuur hodan wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic afar iyo toban lix shamsudiin maxamed cali yuusuf wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga s y l caymiska wuxuu helay sagaashan iyo afar dhibic eber toddobo toddobo cabdiraxiim cali qaasim cabdulle wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga soos wuxuu helay sagaashan iyo afar sideed cabdi abuukar maxamed yaxye wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga macalin aadow wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic sagaashan iyo saddex sagaal cabdifataax cabdulaahi xaashi wuxuu ka qalin jibiyey cumar alfaaruuq cadaalo wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic siddeetan iyo lix ardayga tobanaad waa ciise cabduqaadir cabdiraxmaan wuxuu ka qalin jibiyey dugsiga naylayn oo ku yaalla warta nabadda wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic lixdan iyo afar
wasiirka wasaaradda waxbarashada tahay tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodac barre ayuukaasaha oo habeenkii xalay magaalada caasimada muqdisho ka shaaciyey natiijada imtixaanka shaadiga dugsi sare ee dowladda federaalka soomaaliya ee qaaday kulan wanaagsan qayb ugu duwan barnaamijka isa soo gaareen kusoo dhawaada xubintaas ku xiisaha badnad ee kalamaan maandheeyo waraan maqmaqlaaye maanta maxaad isu keenteen ayay ilaan ma wadhigi jigtida hoogayaashii meed maqashay war hoobiye kuma sheegine war baan maqlay ku tiriye maxay tahay adiga dadka waxaad ku waalaysaa war hoobiyaashu waa jiraane lama is eryeyna ahayd meelay ku dhaceenna ma aqaaneen xagga madaxtooyada ii soo dhaafeen war madaxtooyada warkama haysaane madaxweynuhu wuxuu tababar u soo xihay saraakiil ka tirsan ciidamada militariga oo dowladda turkiga ay soo tababartay war odayo dhacsaala tahay madaxtooyada maaha meesha tababarka askarta lagu soo xiraye waa xerada turkisom war warkaada waxaan ka fahmay in madaxweynaha iyo hoobiyaashu ay isdaba mareen war war ma haysaane dowladda qatar waxay heshiis la gashay shirkado shidaal ka baaraya badda kenya nugu haysato waxaanse la yaabanahay kenya waaba la garto waa nugu haysataaye qatar see u baaranaysaa war qatar waa dowlad idman maandheeskow war war ma haysaane ummad wada mashruuca mashruuc baa lagu galaa marka soomaaliya waa wada mashruuc waryaa soomaaliya soomaali baa leh midaadan maqal waa maxay waa mashruuc war qadar aan ku soo xasuusay madaxweyne deni wuxuu yidhi wararka sheegaya inay qadar wax ka ogtahay qaraxyada boosaaso waxaan qarsinahay inay jiraan wuxuu kaloo yidhi waa ina baaritaan degdega lagu sameeyo baarlamaanka soomaaliya inay ka fadhiistaan arrintaas bowe aaway baarlamaanka iyo puntland may ka fadhiistaaniin war nimayo xildhibaan fiqiyo kadib tirsan guddi difaacaya baarlamaanka wuxuu yidhi baaritaan ayaan ku samaynaynaa wax qadar laga sheegayo wax la dayalsan karana ma ahane haddii ay jirto waa khatar weyn war dowladda qaadaan ma birigaanta roo sidii la sheegayay la qatay ayay madaadaanaad roosato ku marsataa war ka leexayayen iyo horudka ay taqaanay weysaye war mucaaradkii dowladda ee cabdiraxmaan cabdishukuur ugu weya ayaa intaan jaanis ay ku hadlaan ay waayeen markii qadar ay ka faa'iidaysteen wax alla wixii calooshooda ku jiray soo qufeen war mar hadday mucaaradkii qadar iyo dowladda ku kacsan yihiin malaha imaaraad baa ka dhex hadlaye dowladdoo qadar ka dhex hadlaysa ma hadashin war wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya hadlay wuxuu yidhi wararkaas markaan maqalay safiirka qadar aan la xidhiiray arrintaas baan wax ka weydiiyey wuxuuna yidhi waxaa wur lug kuma lihin namana qusayso nagamana suuro gasho hadalkii ganacsadaha laga hayo la sheegayana waa la baari doonaa wargeyska new york timesna waxaan ka codsannay inuu nagu soo wareejiyo codadkii uu sheegay war horta wasiirkeenu daacsanaa oo wuxuu safiirka qadar u wacay inuu yidhaahdo annaga ka dambayna qaraxyada war qarax iyo qadaraad ku waalateen meesha balaayada ay ka dhacday oo dadka qaraxay kula dhammaadeen waa duleedka afgooye gaari dad masaakiin ay saarnaayeen miina ay al-shabaab luku ku aaseen ayaa halkaas kula kacday sideed qofaa meesha ku dhimatay qaar kalena waa ku dhaawacmeen marka ma waxaad ula jeedaa ay yacambaro iyo xarfaanta ka dhacsan dhulka waa miinaysan yahay iska fiiriyeen ma andhow aniga gaari ma wagto war guddigii u xirnaay dhismaha waddada boosaaso oodaa laga jiido waa la sii daayay baawo dembi baan ku weynay maxkamad baan soo taagnay waana iska fasaxnay teleefoonkii madaxweynaha diray miyaa shaqeeyey war nimayahow soo ma aadan maqli jirin iskushaannaynta golaha wasiirada hadda kismaayo waxaa ka dhacday iskushaannaynta odayaasha dhaqanka iyo beelaha hadda axmedoow waxaa la yidhi ninkii ugaas ahaa suldaan buu ka dhigay suldaankiina ugaas buu ka dhigay beelihiina waa isku bebedelay xitaa fannaan nabadoon baa laga dhigay waryaaday galmudug waxaa la yidhi guddigii qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta war ma kala tageen war ma kala tegina waxay dhaheen shirkaanu wuxuu furmayaa shanta agosto ergada ka soo qaybgelaysana tiraaca yiman bay ku sheegeen marka makuraasta ay haystaan bay ku baysgareeyeen tolow war mar haddii ergaca yiman la sheegay dad la yaqaana la wici rabaa waana dhaqankii kismaayo war waxaa ku diidaa sheex axmed axmed madoobe hadday kismaayo ka socoto in shaxda nabad iyo nool ay dhusaraabka hirgasho war nabad anugu waxaan ku riyooday ra'iisul wasaare oo inta galmudug saddex bilood ka sii shaqeeyey oo wax kale u qabsoomi waayeen gobolka galgaduud gobernatoore u magacaabay war riyada waad nugu yaraysay maxaad ugu sii dari weysay soomaaliyo federaalkaba ka guurtay war nimayo nin baa gabay soo kobay oo wuxuu yidhi saaxiib farxaan oo waxbaan kaaga digayaaye lugahaagan dhuudhuban oo mudaha aad moodid ha ku aadin meelaan dhoweyn aysan kaa jebine hooyaalayey hooyaalayey hooyaalayey hooye war hooyaalayey gabayga waa lagu maceeyaaye intaasaan ku soo koobay ayaana sii badine war waxaa la yidhi ummad jaah wareertaa waxay halis jibaaxdaaba markay jahato oo jahato oo jahana loo diido jirraq iyo qaroonka iyo xerada jabisyada u yaalla col baa soo jabsada jaadad badan jilicsanteediiye waxay jiratay iyo johoraddaa laga jillaabtaa waryaa odagu waa kalluumaysato weyn war xildhibaan uu hogaaminayo xildhibaan cabdiqaadir cusuble dhowr jeer waxay ka hadleen maqaamka magaalada muqdisho haddana waxay dhaheen gobolka banaadir waxaan u samaynaynaa maamul shacabku soo doorto war war ma haysaane zuwi iyo buugta iyo qaraxa meesha ay ka dhacday waa xarun dowladda hoose ee xamar oo maxaa ka dhacay war guddoomiyihii gobolka iyo guddoomiyaal degmooyin oo shir u socdaa la isku qarxiyey war xildhibaan ka mid ahay xildhibaanadaas ka hadlay maqaamka magaalada muqdisho wuxuu yidhi waxaan ka soo jeedaa somalilan waxaanan taageerayaa inay gobolka banaadir helo maamul uu shacabku soo doortay canshuurta gobolka banaadir madaxtooyaday si toosa ugu dhacdaa madaxda dowladdaana siyaasaddeeda ku kala maaraysata gobolka banaadirna waxba looguma qabto wuxuuna dhahay oo kale magaalada muqdisho saddex sano ka hor sidaanuma aysan xirxirnayn kaalaanaan ka soo bixi jiray waxaanan tegi jira madiina haddeerna isbitaal digfeer haddaad qof dhaawaca geysato si aad u soo laabataa way adag tahay marka muqdisho waxba loo qaban maye maamul shacabku soo doorta ha samaysatuu yidhi waryaa muqdisho dowladdaa maamushee muranka maa naga dheeftaan iyo warkaan macnaha lahayn war dalka u shaqeeya waryaa siday ku maamushaa mayay ku shacbixa ku maamush
war naga taga hana dilinin iimaanka lahayn ka qaade
way mahadsan yahan saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaasuu ku dhanyahay tana kulan dambe guul iyo gobonimo
taariikh durugsanaydi oo ilaa dowrka maanta somalay dadnimad aadu waxyeela maxaa deexsinabad iyo dugsi iyo walaalnimo maxaa deexsinabad iyo dugsi iyo walaalnimo uqiidaan heshiisku oo isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina maxaa deexsinabad iyo dugsi iyo walaalnimo maxaa deexsinabad iyo dugsi iyo walaalnimo udiidan heshiiska oo isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina isku diray dhexdiina dad islaam ahaan ahay anistayno waa dad islaam ahaan ahay anistayno waa somalay isdaahoy somaliyey isdaa somalay isdaahoy somaliyey isdaa aan ducaysane ee dhahaa allow diriirsakeeyo aan dooni mayne naga damir colaada أمين ده حدد وينه أمين أمين ده حدد وينه أمين أمين ده حدد وينه أنتو عايزن إدها الله درير سكيو أنتوني مينة نقدمي على ده أمين ده حدد وينه أمين أمين ده حدد وينه أمين أمين ده حدد وينه
dayaxaa la sahansaday dalag beerashiyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunida darkaysaan durba horumar gaadhay dayaxaa la hansaday dalag beerashiyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunida darkaysaan durba horumar gaadhay idinkuna darxumayo idinkuna darxumayo qabiil baad ku duushaani qabiil baad ku duushaani idinkuna darxumayo idinkuna darxumayo qabiil baad ku duushaani qabiil baad ku duushaani
dakaniya waxyeelada miyaydnaan ka daalay dakaniya waxyeelada miyaydnaan ka daalayn da'yartii kacaysaba haddaa dooxanaysaan da'yartii kacaysaba haddaa dooxanaysaan waa dib u dhaceene aan isdayno waa talo waa dabar go'eene aan isdayno waa talo dakaniyo waxyeelada miyaydnaan ka daalayn dakaniyo waxyeelada miyaydnaan ka daalayn darti kacaysa baqdaado xadaysa waa dabar go'nane aanistayno waa tago waa digu kaceene aanistayno waa tago
dad islaam aan ahay aan isdayno waa talo dad islaam aan ahay aan isdayno waa talo Soomaaliya isdaaho Soomaaliya isdaaho Soomaaliya isdaaho Soomaaliya isdaaho aan ducaysaneedhaha hallow diriirsokeeyo inaan dooni mayne naga dami colaada amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno aan ducaysaneedhaha hallow diriirsokeeyo imaan dooni mayne naga dami colaada amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno amiin dhahadadweyno amiin